فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada qodobada haduwan la qadaro caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maraykanka oo dowladda federaalka u diray warqad goodis ah kadib markii ay xayiraad saartay dadka sita baasaboorka dalka taiwan nuxurka fariinta degniinta ah ee loo diray dowladda federaalka iyo sababta ka dambeysay ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysa doontaan maamulka yuhuudda oo hay-adii u dambeeyey kordhiyey duqaymaha uu ka geysanayo dalka suuriya haddaba maxay tahay danta ay yahuudu ka leeyihiin duqaymadaas falanqayn qodobkaasi ku aadan ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa shaqola'aan baahsan oo haysata dhallinyarada jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada sare ka baxa ee ku nool muqdisho maxay tahay sababta qaarkood oo ka warramaya ayaad maqli doontaan dowladda federaalka oo maanta ay xirtay qaybo ka mida suuqa bakaaraha ganacsato sheegaya in baad ay diideen awgeed looga xiray suuqa ayaan dhuuxa idinkugu haynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada inta uu socdo dhegaystayaal caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xamle dacwi ah oo ballaaran oo ka soctay deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayada jubbada hoose oo lasoo gebagabeeyey warbixin aan idinkaga diyaarinay ayaan caawa dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa munaasabad lagu soo gebagabeynayay kitaabka minhaajka oo ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ah ee galgadood qaar ka mida kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan xawaaji dhuudhuubka waa qodobka caawa looga hadli doono xubinta faa'iidada caafimaadka wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah waa mar kale iyo dhuuxa waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeennimo axad ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay lixda bisha koob iyo tobanaad ee sannada kun afar boqol lix iyo afartanka ee hijiriyada oo waafaqsan saddexda bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkayaga waa wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed markaana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo uu leeyahay maamulka yuhuudda ayaa ku soo dhacday mandiqadda al-suweydaa ee dalka suuriya warbaahinta ciidanka yuhuudda ayaa maanta tebisay in diyaarad kuwa qumaatiga u kaca uu leeyahay kayaankooda ay ku soo dhacday mandiqadda al-suweydaa markii ugu horraysay xili ay halkaasi ka waday howlgal basaasnimo ah dhacdadan ayaa ku soo aadayso xilli maamulka yuhuudda uu xadgudubyo ka geysanayo dalka suuriya dhanka kalena uu duqaymo xooggan la dhacayo goobaha kala duwan ee dalkan ka mid ah iyadoo ay xukuumadda yuhuudda ku goodinayso inay sii dardargelin doonto weeraradeedan kuna andacoonayso inay ugu hiilinayso kooxda duruusta ah ee dega qayba ka mid ah dalka suuriya ciidamada yuhuudda ayaa xilli sii horraysay iclaamiyey in canaasir ka tirsan yuhuudda ay ku sugan yihiin goobo ka mid ah koonfurta suuriya ayna diyaar u yihiin inay kooxda duruusta ah ka difaacaan cid walba u soo dhaqaaqda dhanka deegaanadooda oo ka mid ah dalka suuriya dhanka kale duqaymo xooggan ayay diyaaradaha maamulka yuhuudda ka fuliyeen deegaanada israac ee dhacda baadiyaha darcaa iyo mandiqad dhacda gobolka xamaah iyo gobolka allaadikhiya oo ka wada tirsan dalka suuriya duqaymo culus oo maamulka yuhuudda maanta ka fuliyey gudaha khaza ayaa waxaa ku shahiiday tobaneeyo qof oo barakacyaal ah ila wareedyo ku sugan gudaha xayndaabka ayaa ku warramaya in sagaal iyo labaatan qof oo reer khaza ah ay maanta oo keliya ku geeriyoodeen duqeymo maamulka yuhuudda ka fuliyey xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta jiidda dadyooga maanta ku shahiiday duqaymahan ay diyaaradaha yuhuudda ka fuliyeen khanyunis ayaa waxaa ka mid ah ku dhubaad lix carruur ah oo aad u da'yaraa islamarkaana ku sugnaa teendhooyinka ay ku soo barakaceen ee gabaadka u ahaa xaafadda ashujaaciya ee dhacda bariga magaalada khaza sida uu ku warramayo wariyaha aljaziira ugu soo warrama xaafaddaasi ku dhowaad sagaal qof oo muslimiinta reer khaza ah ayaa ku shahiiday duqaymo ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ka fuliyeen xaafadda ashujaaciya tan iyo bishii maarso ee dhowaan ina dhaaftay tirada dadka shuhaadada ah ee reer khaza islamarkaana ku baxay duqeymaha laayaanka ah ee maamulka yuhuudda ayaa sii cagacageenaya laba kun saddex boqol sagaashaniyo lix qof tiradanna waa tan la diiwaangeliyey oo keliya waxaana jira boqolaal dad oo ilaa iyo hadda aan nolol iyo geeri toona lagu haynin madaxweynaha maraykanka ayaa xilka ka casilay taliyihiisii amniga qowmiga ah ee dadka ameerikaanka wargeyska wararka ee washington bost ayaa gelinkii dambe ee maanta xaqiijisay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu xilkii la taliyaha amniga qowmiga ah uu ka ceeriyey mas-uulkii hayey jagadan ninka lagu magacaabo mike walters washington bost oo qodobkan warbixin dheer ka qortay ayaa sheegtay in sababta trump uu xilka uga qaaday walters ay tahay inay isku fahmi waayeen arrimaha la xiriira amniga sida malafka iiraan ugu dambeyntiina ruushka iyo ukrein oo isweedaarsaday boqolaal duqeymo ah oo loo adeegsaday in ka badan saddex boqol oo diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn dowladda ukrein iyo ruushka ayaa isdhaafsaday boqolaal duqeymo ah kuwaasu ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska weeraradan ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa ilo rasmi ah oo ka tirsan maamulka ukrein ayaa sheegtay in ruushka uu dalkaasi ku weeraray laba gantaal iyo boqol siddeetan iyo saddex diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo qaar ka mid ah ay burburiyeen dhismayaal la degan yahay dhankeeda wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa ku dhawaaqday in nidaamkeeda difaaca cirka uu qabtay in ka badan boqol iyo toddobaatan diyaaradood oo dorones ah kuwaasi oo duulaan ku ahaa gobollada dalkaas waxay sidoo kale ciidamada ruushka ka hortageen tobaniyo afar doomood oo kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka ukrein howlgalladan ay labada dhinac isweedaarsadeen ayaa ku soo beegmaya iyadoo maamulka maraykanka uu heshiis cusub uu la galay dalka ukrein sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyadoo ku dhawaaqday inay ogeysiisay aqalka kongareska inay ansixiyaan heshiisku kacaya saddex boqol iyo toban milyan oo dollar kaasi oo ay ku jiraan bixinta shixnado hub ah iyo dayactirka diyaaradaha dagaalka ee f lix iyo toban
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag waxaynu goordhow idiin soo gudbi doonaa warqad degniin ah oo ka socotay maraykanka oo loo diray dowladda federaalka balse markan aynu ka horumarino falanqeyn ku saabsan dhanka iyo bariga dhexe maamulka yahuudda ayaa waayadii dambe wuxuu kordhiyey duqaymaha uu ka geysanayo dalka suuriya haddaba maxay tahay danta ay yahuuddu ka leeyihiin duqaymahaas qodobkan waxaa ka waramaya wariyaheena salmaan axmed aad baad umahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi ee sidaan la soconno waddanka suuriya tan iyo markii uu ka dhacay isbeddelka xagga maamulka ah nidaamkii nusayriyadana talada laga tuuray wuxuu durbo bilaabay maamulka yuhuudda duqaymo xoogan oo murakas ah ahdaaf gaar ahna beegsanaya inuu ka fuliyo waddanka suuriya kuwaasoo uu markii ugu horreysaba ka bilaabay xarumaha militariga iyo goobihii sirdoonka ee uu lahaa nidaamka nusayriyada meelaha ay sida gaarka ah xilliyadaasi duqaymaha uga bilaabeen waxaa ka mid ahaa gobolka xamaa gaar ahaan garoonka militari ee magaalada dimashq bartamaheeda gaar ahaan xarumihii amniga iyo sirdoonka ee nidaamkii nusayriyada sidoo kale xarumo militari oo ku yaala gobolada allaadiqiya iyo darca oo ka mid a gobolada istraatiijiga ee waddanka suuriya ujeedooyinka marka duqaymahaas uu ka lahaa maamulka yuhuudda wuxuu ahaa in kooxaha kacdanwadayaasha ee talada waddanka suuriya la wareegay aanay helin awood iyo cudud militari oo xoogan oo waxaan la soconaa nidaamka nusayriyada inuu lahaa tarsaane caskari oo aad u fara badan haddii ay ahaan lahayeen gantaalada iyo sawaariikhda iyo diyaaradaha noocyadooda kala duwan gaar ahaan kuwa dagaalka marka wuxuu maamulka yuhuudda doonayey in hubka noocaasa ee muhiimka ah aanu u gacangelin kooxaha kacdanwadayaasha ee waddanka suuriya la wareegay tan iyo marka wakhtiguu isbeddelka ka dhacay waddanka suuriya wuxuu si xiriira suuriya uga geysanayay duqaymo kala duwan oo uu ku beegsanayey goobo kala gedisan mar welibana warbaahinta maamulka yahuudda iyo madaxda yahuudda oo warbaahinta la hadla waxay tilmaamayeen in ay si dhow ula socdaan isbedelada ka dhacay waddanka suuriya islamarkaana aanay ogolaan doonin in tahdiid amni ah oo kaga yimaado waddanka suuriya oo aan la soconno inuu daris leeyahay dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga ee maamulka yuhuudda muddada aadka u fog oo xitaa waxaa xusid mudan in qaybo ka mid a waddanka suuriya gaar ahaan buuraleyda aljowlan ama golan ay gacanta ku hayaan ee yahuudda oo ay ka mid tahay dhulka suuriya ee ka tirsan ee ku jira gacanta ee maamulka yahuudda waayadii u dambeysay marka cabdisamedow waxaa xusid mudan in duqaymuhu ay noqdeen ee kuwa isa soo taraya oo aad usoo badanayay iyagoo goobo kala gedisan ee ka dhacayay madaxda yuhuuddana ma qarsanaynin in iyagu ay ka dambeeyaan duqaymahaas waxayna ku tilmaamayeen inay yihiin duqaymo digniin ah oo ku socda nidaamka cusub ee wadanka suuriya ka hana qaaday sida muuqatana goodis iyo iyo cagajugleyn ayaa duqaymahaasi ka muuqday oo waxa ay sida warbaahinta yuhuudda iyo kuwooda wax falanqeeyaba ay tilmaamayeen uu yahay ujeedka in lagu cabsigeliyo maamulka cusub ee dalka suuriya taladiisa la wareegay si aan ugu fekerin mustaqbalka dhow in wax un iska caabin ah oo ka dhana yuhuudda uu ka abaabulo gudaha wadanka suuriya marka duqayntii ugu saamaynta badnayd ee dhowaan ayay dhacday waxayna ka dhacday meel kaabiga ku haysa qasriga madaxtooyada oo xarunta wadanka laga haga ah xilligaasi dabcan waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta ugu sareeya ee dowladda suuriya ee cusub inkastoo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay aan weli si rasmiga loo helin oo si faahfaahsan aanay warbaahintu uga hadlin duqaymahan haddana goobta ay ka dhacday waxay ahayd goob aad saameyn u leh marka laga hadlayo wadamada caalamka oo madaxtooyada waa meelaha ugu adag oo ay dowlad weliba ama nidaam kastaahi uu ilaashado duqayntaasi yuhuudda way ka hadleen waxayna tilmaameen inay ahayd mid digniin ah laguna difaacayay sida ay u sheegeen yuhuudda kooxda duruusta ee wadanka suuriya qeybo ka mid a ee ku sugan oo aan la soconno warbixinno idaacadda islaamiga alfurqaan ka baxayna lagu falanqeeyey inay yihiin koox ka mid a dawaa'ifta ee ku nool dhulka shaam gaar ahaan wadanka suuriya muctaqad ahaanna aan ka mid ahayn ahlu sunnaha marka kooxdaas ayay sheegeen inay u gurmanayeen inkastoo aanay jirin halis khaas ah ama muuqata oo ay dareemeen kooxdan haddana maamulka yuhuudda ayaa doonaya in tani uga dhigto marmarsiyo uu ku banaysto wadanka suuriya islamarkaana uu ku ballaariyo ictidaa'aadka iyo xadgudbyada uu ka geysanayo caalamka islaamka gaar ahaan mandiqada shaam oo horey waxaan ula soconnaa dhulka filistiin ayuu qaatay sidoo kale wadanka lubnaan ayuu ciidanka yuhuudda xoog ku soo galay suuriyana horey ayuu dhul uga haystay haddana waxaa muuqanaysa inay yuhuuddu doonayaan inay ku jilba fidsadaan marka tasciidkan iyo duqaymahan tirada badan ee yuhuuddu ay ka geysanayaan wadanka suuriya waxaa dhanka kale qaabilaya xaalad istinfaar ah oo ay ku jiraan dadka muslimiinta ee suuriya ee ku nool oo dadka shacabka ah ayaa dibadbaxyo ka dhigay meelaha qaar ee wadanka ka mid a iyagoo codsanayay in lagu dhawaaqo jihaad ka dhana yuhuudda sida muuqatana haddii xaaladdu sidan kusii socoto waxaa la sahdaalin karaa baa laleeyahay in shacabka muslimka ee suuriya oo horeyba u ahaa shacab dulmidiida islamarkaana afar iyo toban sano ee halgan adag la galay ee nidaamka nusayriyada uu tallaab qaado islamarkaana uu u sacayiyo sidii isaga difaaci lahaa duulaanka yahuudda waxaan xusuusannaa in dhowaan qaybo ka mida gobolka darca ay gudaha usoo galeen ciidamo ka tirsan yahuudda durbadiiba dadka muslimiinta ee beeraleyda ahaa ayaa hubkooda la soo baxay ee kamiin ayayna u galeen ciidankii yahuudda halkaasina waxaa khasaare lagu gaarsiiyey askarta yahuudda inkastoo markii dambe diyaaradaha helikobter ah iyo kuwa gantaalada rida ay goobta yimaadeen islamarkaana ciidankii yahuudda ee waxyeelada gaartay ay halkaasi ka daadgurayeen haddana weerarkaas iyo kamiinkaas wuxuu ka dhignaa sida shacabka muslimka ee suuriya uga go-an tahay inuu iska difaaco xadgudbyada yahuudda marka qariska tuurnimada iyo qariska xoornimada ay wadaan yahuudda iyo duqaymahan soo noqnoqday ay ka geysanayaan wadanka suuriya waxay dadka qaar ku tilmaamayaan inay tahay mid horseedi karta in shacabka muslimka ee suuriya uu fadhiga ka kaco islamarkaana uu yahuuddan xaqiidiinta ah ee dhibaatada iyo gumaadka wuxuushnimada ah ku haya walaalahena filistiin uu tallaab ka qaado
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan markaana he dhacdooyin naga soo gaaraya dhanka iyo shabeellaha hoose iyo duleedka muqdisho guutada qaraxyada ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay qarax la beegsadeen gaari cabdibilaa ah way la socdeen ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka gaariga oo ah nuuca cabdibilaha ayaa waxa uu marayey deegaanka tareedusha ee duleedka magaalada muqdisho qaraxii lala beegsaday ayaana la soo warinayaa inuu ka dhashay ugu yaraan dhaawac soo gaarayay saddex askari iyadoona burbur uu soo gaaray gaariga cabdibilaa ah ee la qarxiyey dhanka kale shabeellaha hoose ciidanka mujaahidiinta ayaa qarax la egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa duleedka magaalada afgoye waxaana halkaasi ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaanu ku guda jirnaa dowladda maraykanka ayaa waxay warqad digniin ah u dirtay dowladda federaalka dowladda maraykanka ayaa waxay war ka soo saartay xayiraaddii dhowaan ay dowladda federaalka saartay in baasaboorka dadka taywaanka ah ay ku soo galaan dalka soomaaliya xubno ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa warqad u diray safiirka dowladda federaalka ee maraykanka taasoo ay ka dalbanayaan in dowladda federaalka ay ka noqoto xanibaadda baasaboorka taywan xubnahan ayaa gaarsiiyey safiir daahir xasan in go'aanka dowladda federaalka uu u hiirinayo amaba uu taageero u muujinayo dowladda shiinaha maraykanka ayaa ku hanjabay in tan ay ka dhalan doonto cawaaqib aargoosi ah oo aan wanaagsanayn taasoo sababi karta in dadka haysta baasaboorka soomaaliya laga ceerin doono maraykanka haddii dowladda federaalka ay u dhaqanto sidii laan ka mid ah xisbiga shuuciga ee shiinaha ma jiro sabab maraykanka u aqoonsado ayaa lagu yiri qoraal loo diray safiirka xayiraadda dowladda federaalka ee taiwan ayaa ka dambeysay kadib markii taiwan ay taageero u muujisay maamulka ay isku midka yihiin ee somalilan geesta kale taiwan waxay haysataa heshiis difaac oo maraykanka ansixiyey labada kun iyo labaatanka kaasoo dhigayay in tallaabo laga qaado cid kasta oo ka hor timaada danaha taiwan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag xamlad dacwi ah oo ka socotay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa lasoo gabagabeeyey warbixin qodobkaasi ku aadan waxay noo soo jeedinayaa waryaheen cali aadan جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى maalmihii lasoo dhaafay waxaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka socday xamlo ballaaran oo dacwi ah taas oo lagu baraarujinayay qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana ololahan hormuud ka ahaa culimada diinta islaamka odayaasha dhaqanka abwaanada iyo mas-uuliyiinta walaayada jubbada hoose magaalada jamaam ayay ahayd halka ay ka bilowbatay xamlada waxayna culimada iyo odayaasha dhaqanka ay la kulmeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoo kala hadlay mawaadiic muhiim ah oo u badnaa sida ay lagama maarmaanka u tahay in bulshada ay ka qayb qaadato jihaadka sheekh cabdiwaaxid muudey oo ka mid ah culimada walaayaadka islaamiga ayaa ka mid ah culimadii ka qayb gashay xamlada waxaana magaalada jamaame uu kula hadlay haweenka isagoona kala hadlay kaalintii ay gabdhihii saxaabiyaadka ku lahaayeen jihaadka gabadhii ugu horrayso oo nabiga rumays oo raacday calayhi salaatu wasalaam xagga dacwada hadday tahay tomay ahayd khadiija bintu khuwaylid gabadhaasay ahayd dhaqaalo badanna way lahayd dhaqaalaheediina diintunbay ku bixisay khadiija ka waram dowrkaas waa dowr cajiib wa khadiija nabiga weligii ma hilmaami waana xaaskiisii ugu weynaa carruur badanna way u dhashay nabigay garab istaagtay markii cadaadiskii iyo dagaalku u bilowday iyo ciqaabkii u bilowday gabadhii ugu horraysa oo shahiidi oo dhiiggeeda la daadiyey tomay ahayd sumaya ayadana waa kaa marka waa awalu shahiida fil islaam waxaa kaloo ka mid gabdhaha taariikhda aan soo qaadanayn safiya bintu cabdilmudalib camatu nabiy sala allahu alay wasalam waa nabiga hee eeddadiiw ayadana waxay ka mid ahayd gabdhihii dagaalamay taariikhda galay dagaalka weliba axsaab oo magaalada madiine la hareeray niman yahuud oo ballan lagula jiray dhanka xaafadaha jiray ayagana meeshii ballantay ka baxeen ciidankaanay ku soo biireen waliba waxay damceen inay gadaal kaga dhuftaan xaafadihii maxay soo dirsadeen jawaasiis xaafadaha inuu rag uu ku jiro soo indheey nin bay soo direen ninkii oo marka xaafadihii saa u firfiirinayo oo arradii indhindhaynahay yay aragtay kal bay soo qaadatay toorrey yarna ee way soo xiratay gaalkii oon war haynin oo xaafadihii saa u indhaynahay unbay intay gaadday hal mar unbay kashi ku dhufatay marka qaac waa wareeri marka kolkaasay ku celisay way ku celisay ilaa gaalkii u dhacay haddee maxamed cabdiduuba oo ah afhayeenka golaha nuqabada jubbada hoose ayaa isaguna ka mid ahaa ka qaybgalayaasha xamlada wuxuuna si gaar ah uula hadlay haweenka muslimaadka isagoona ugu baaqay inay caruurtooda ku barbaariyaan jeceelka jihaadka min ayna marka haaulaai almujaahiduun mujaahidiinta xaggey joogaan ayaga mujaahidiintu waxay joogaan ilaahay subxana wa tacaala kelimadiisaa ninkii ku baxa oo ku shahiida ilahay osaashay ulaa'ika aladiina ancama allah calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa halkaasay joogaan qof kastoo inaga shahiid waxaan leenahay ilaahay jannatulfardowsi ha geeyo rag iyo dumar wuxuu ahaadaba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannatulfardows ilaahay inuu geliyo jihaadka marka gabdhaha doorka ay ku leeyihin maxay tahay doorka maanta aad haysaan doorkaa ku leedihin wiilasha aad dhasheen waa inaad tarbiyaysaan u diyaarisaan jihaadka inay aadaan awalan qofka naftiisa waa inuu bixiyaa owlaaddiisana waa inuu bixiyaa haddii camalka aan sheeganayno aan jecelnahay maxabaa u qabno laakiin owlaaddeenna gadaal aamarsanna ka waran weli ma bislin baan waa warkaas xaqiiqatan limaada aninka waa inuu naftiisa bixiyaa owlaaddiisana waa inuu bixiyaa suldaan axmed nuur mataanow oo ah suldaanka beesha bimaal ee jubbada hoose ayaa isaguna qayb ka ahaa ololahan diiniga ah oo uu halkudhigiisu ahaa kubiir furimaha muslimiinta wuxuuna dib u milicsaday maalmihii lasoo maray isagoona ugu baaqayay inay bulshada ka qayb qaadato jihaadka alxamdu lilaah sadaqa wacda wanasara cabdah waacaza jundah wahazama alaxsaaba waxdah أما بعد فإخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي أما هذا السكالة وحان سوجوغني شارعا ما أنت شارع الدعوة هذا أنت أغنهي iyadoo wiil yaabtigiisa ay kala shakiyaan amba ee dhacdaba inay isku dilaan ummadda ee kala tagtay cedced aaminaysa aysan jirin walidaas saas inagoo og koox yar oo muslimiinta ka mid ah maalintii ay garteen in dhibkaas laga baxo meeshii looga bixi lahayna oo loo carari lahay alle iyo kitaabkiisa ay tahay meesha la aaday maxaa yimid maxaa dhacay waxaa yimid ibliis oo shalayabo sameeyey oo yidhi anigii atbaacdayda dad baan yeelan doonaa dad baan lahaan doonaa marka waxaan leeyahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed meel walboo aad joogtaan waxaa laydinka doonayaa inaad jihaadka qayb qaadataan naftiinna iyo maalkiinnina ku bixisaan muslimiintiina aad garab istaagtaan guushana way dhowdahay suldaan xaydar oo ah suldaanka beelaha direed ee jubbada hoose iyo suldaan cabdisalaan oo ah suldaanka beesha surre ayaa iyaguna ka qaybgalay xamladan dacwiga ah ee laga hirgeliyey jubbada hoose waxayna ka hadleen muhiimadda kaalinta ay qaadanayaan bulshada hadda waxaan leenahay maadaama hadda aan joogno jubbada hoos ama gaar ahaan degmada jamaam ama si guud ah waraha jubbada hoos horta xamladan waa ka khatarsannahay waxaana ceymiyeed gabdhaha aad bay u ammaan yihiin gabdhaha oo degmada jamaame ama meel kastaba degmo gobolka ka joogaano aad iyo aad ay gacan ugu qaateen waxaan leenahay ilaahay garabkiinna ha galo xamladaha ka qayb qaadanno joogda badna ku bixinno waxaan leenahay kaalinta hadda aad qaadanaysiina laba jibaara ilaahayna ajir haniga siiyo ilaahay garabkiinna ha galo jihaadka ilaahay waxaa lagu farad yeelay dagaal waxa diintan lagu badbaadinayo oo lagu ilaalinayana waa in la jihaado gaalo waxay isugu timid oo isu soo bahaysatay waa inay dumiso diintan iyo nuurkan ilaahay inay dumiso marka waxaa loogu hortegi karaa oo keliya waa in macnaha laga hortago si aan u badbaadsanno diintaanna ilmahaannaga dalkaannaga aan ugu badbaadsanno gaalo maanta waxa dhiigooda u huray oo gaalo intay isu soo baysteen hadday cir tahay iyo hadday dhul tahay iyo hadday bad tahay intaba ay u soo duuleen oo gulufkii intaas le ugu soo qaadeen hadafkii ay lahaayeen ilahi waa u suurgelin waayo maanta waa tan hadda cararkooda iyo orodkooda uu taagan yahay oo ayagu ay qirayaan jabka iyo hasiimada ku dhacay ayagaa qiraya idaacadahooda ay ka sheegayaan ayaga shalay kuwii lahaa shabaab waa kalluun gurayoo waa soo qabanayna maanta asaa sheegaya maantana waxaa waaya dagaalku wuxuu leeyahay maanta waa laga adkaanaya berri waa lagu riixayaa maanta adaa riixayo shalay hadda kalluun gurayo lasoo qabanaya ayayna aaway marka waa waxa asaga laga soo dhaadhiciyey ma sheegi kara hataa xaqa diinta uu sheeganayo ma sheegi karo marka insha allahu tacaala waxaa maanta laga hadlayay oo intaa loo fadhiyey culummaduna ay intaan ay baraarujinaysay waxaa weeye in micnaha nin walbo oo nudqa diineed ay ku jirto inuu u istaago macnaha ilaalinta kelimatullaahi alculya
degmada kamsooma ee jubbada hoose ayaa iyaduna ka mid ahayd meelaha martigelisay xamladan dacwiga ah waxaana goob fagaaro ah dadweyne badan kula hadlay sheekh cabdiwaaxid mudday oo ka mid ah culimada walaayaadka islaamiga mujtamaca intaa la eg ee isu soo baxay dareenkooda muujinaha ujeeddadu maxay tahay waxaa kaloo muhiim inaan ogaanno adduunyadan aan joogno ilaahay muxuu noo keenay subxaanahu wa tacaala haddaan la ogaanin hadafkaas waxbadan buu qofka kaafil uu ka noqon karaa ilaahay wuxuu noo keenay subxaanahu wa tacaala adduunyadan inaan asagu caabudno liqowlihi tacaalaa wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun umaanan abuurin insi iyo jinni inay caabudaan un baan u abuurin oo anuga i waxidaan arrintan faahfaahinteeda iyo caddaynteeda iyo keefiyada alle loo caabudahayana rusul buu soo diray bini-aadanka kuwa u qiimaha badnaa kutubna wuu soo dejiyey oo ayagana aad u badan kitaabkeenna ugu dambeey furqaan nabigeenna ugu dambeey calayhi salaatu wasalaam nebiyada allah wuxuu leeyahay ummad kasta waxaan u soo diray rasuul walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula rusushaa waxay caddaynayaan habkan alle u caabudi lahay ayay caddaynayaan ayagoon isku xilli ahayn isku zabin ahayn xataa isku lahjad ahayn ujeeddadooda mid ugu waxay wada caddaynayaan habkan alle u caabudi lahay sidoo kale waxaa fagaaraha gabi ka hadlaya dagaalkii weynaa ee aad yabaal ka jeediyey mid ka mid ah abwaanada soomaaliyeed halkan waxaan ka soo jeedinayaa gabay lagu magacaabo aadan yabaal biidnillahi alkariim rabbigayow addoomaannu nahay aadan u dhalaye waxaan armiga u qaadani iyo aalad kala nuuca u agaasimaynaa jihaad lagu agoontoobo amarkaagii baan qaadanayo agag baa furane abaalista gaalada ayaan aad u miranay annagoon awood sheegan iyo anafano gaara alla barigano saada oon aaminna dhaafayne ayaadaha qur-aankiiyo sunnaha amarku weeyaane ma anbadanimu eebba sugay una argudane ma anbadanimu eebba sugay una argudane aya male amxaarada ninkii adhi u logaaye arbacadii addoommada kufriyay adhaxdaan goynay adanyabaal allow noo furay aydii kaala yaacday abbaanduulahoodii ordow agna ceelin waayey oday waa afkii juuqda gaabuu aayar soocon waayey macrakada abwaanna ku jiray oo ammaan mudaane
والهدى شرعتي والتقى والتقى والتقى عدتي همتي دعوتي والنبي قدوتي
marka laga yimaado kamsuuma iyo jamaame waxaa sidoo kale xamladan dacwiga ah laga fuliyey degmada xagar iyo deegaanada hoos yimaada iyo sidoo kale deegaanada afarta fagaan ee hoos tagta degmada jamaame dadka ayaana aad ugu farxay culimada iyo nabadoonada kelimaadka u jeediyey si kastaba ha ahaatee xamladan dacwiga ah ee ka hirgashay jubbada hoose waxay ka turjumaysaa sida ay walaayada jubbada hoose uga helan tahay kor u qaadista dacwada iyo wacyigelinta bulshada qeybaheeda kala duwan si loo helo bulsho ay u fiyowdahay diinteeda iyo dadnimadeeda عزمنا لا يلي ما مروا ما مروا ما مروا للسنين للجنان للجنان للجنان الحنين إنها إنها إنها منيات فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqan ayaad maqlaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa shaqala-aan baahsan ayaa waxay haysataa dhallinyarada jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada sare ka baxay ee ku nool magaalada muqdisho waxaa waayadan dambe aad isku soo tarayey dhallinyarada jaamiciyiinta ah iyo kuwa dugsiyada sare ka baxay ee shaqala-aanta ka cabanaya kuwaasi oo wada ka ah badankooda gaadiidka yar ee mootabajaajta dhallinyaradan ayaa waxay sheegeen in shaqala-aanta ka jirta magaalada muqdisho ay u dheer tahay dhibaatooyin joogto ah oo ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo dil iyo xadgudubyo kale kula kaca dhallinyarada waa kuwan qaar ka mid a dhallinyaradaas dhallinyarada mootada waddo waxaa ku kalifay inay mooto wadaan shaqala'aanta beled ka jirto dhallinyaradii waxay ku haminayeenoo dhan maysa helin nin walbo jaamacad soo dhammeeyey oo aan isnaqaano saaxiibanna maanta mootoo wadaa sidaasay tahay mootadii yaa kusii nabadgeli la'naado mootadayna annaga aan irsaaqada ku raadsanaynayoo waalidkiin wax ugu raadsanaynaa kusii nabadgelin la'aanahay qashqashaad nagula haayaa jidboontiyada feelka dhibaatada nagula haayaa ayadoona la baaraynin wax walbo nagula sameeyaa feel yaroo maanta aqaladayaa lagugu dharbaaxa mana xaq uma lahan iskariga inuu ku dharbaaxa ma fahamti marka soomaaliya anaga waxaan dhihi lahayn meelay u socota ma naqaane ilaahay ha noo toosiyo mideeda kale oo waxaa iska jira bajaajyaleeda la dilo taraafikada aad noolayso adigoo sharciga watay ku dilayaan saakadaas sharciga waa wataa ani waa kana saakay saddex jeer liif liigu garaaca oo taraafiga waa kaasa sharciga waa wataa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag wararka ku saabsan magaalada muqdisho ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa dowladda federaalk ayaa maanta waxa ay xirtay qaybo ka mid ah suuqa bakaaraha qaar ka mid ah ganacsatada ayaana sheegaya in dowladda federaalka ay u xirtay ganacsigooda sababo ku aadan in baad ay diideen haweeney ka mid a ayaa ka hadashay arrintan waxayna sheegtay in hadda qalqal ay ganacsatada ku abuurtay dowladda federaalka waxaa la yidhi taakay inta suuqa imaana la suuq waa xiran yahay waa la xiray nimanaa imaadeen waana la xiray oo lagu xiray suuqa waxay sababta hadda oo suuqaas loo xiray ma garanayno labadiisa bis oo daablaha amar baa la bixiyey aa la xiraa leys kullay raggii waa la waa ana waa nimid oo waxaa nidhi maxaa nala ku xiray dowlada lacag naguma lahayn cid kale lacag naguma lahayn see waxay jiraan hanti meelay taalo oo laawal qalqala ku yiraana oo dadka masaakiinta ah degenaa banaanka laga dhooday waa in la boqoa lagu qabsay والله واحد بني ادم واحد والله يدلك ويدعي كسر
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku sii siqaynaa marka waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka caawa waxa uu doctor masalax uga hadlayaa xawaajir udhuubka أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد حلقتنا عا waxaan ku qaadan doonaa xawaajir dhudhuubka xawaajkan noociisa dhudhuubka waa isku dardar yaryar oo caadiyan loola jeedo inay yihiin mirayaal isku aruursan islamarkaasna leh dhir udgoon oo aan aad u kululayn ee kuwaasoo dhadhan ahaan fiican siinayana cuntooyinka inay u sameeyaan caraf iyo dhadhan fiican iyadoo aan lagu darin kuleyl xaddhaaf oo tiro badan xawaajkan markaa wuxuu hodan ku yahay faytamiino iyo macdin tiro badan ayuu hodan ku yahay islamarkaasna faa'iidooyin badan u leh jirka bani'aadamka faytamiinada ku jira xawaajkan dhuudhuubka ah ayaa ka mid ah vitamin a vitamin c vitamin e vitamin k vitamin b vitamins vitaminada loo yaqaano oo mataqaanaa b one b two b three b si ilaa dhama ilaa b twelve dhammaan ayaa ku jira macdinta ku jirta lama soo koobi karo waxaa ka mid ah calcium aa ka mid ah iron ayaa ka mid ah magnesium ayaa potassium manganese ka mid ah iyo kuwo kaloo yaryar marka vitaminada iyo macdinta ku jirto tirada badan iyo miraha intuu leeg yahay wax la isku barbardhigi kara maahan run ahaantii waxaan u tegaynaa marka faa'iidooyinka caafimaad uu inoo leeyahay runtii faa'iidooyin tiro badan ayuu noo leeyahay halkan ayaan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala faa'iidada koowaad wuxuu kor u qaadaa dheefshiidka wuxuu dhiirigeliyaa rabitaanka cuntada wuxuuna soo daynayaa dheecaanka caloosha shaqada dheefshiidka ka qayb qaadata labo wuxuu u wanaagsan yahay cudurrada ciridka iyo nabrada afka iyo sidoo kale dhiigbaxa ciridka iyo neefta xun ka hor inta aan la cadaynin sidoo kale xawaajka waxaa la sheegaa in laga soo sameeyo maadooyinka afka lagu daaweeyo sida boomaatooyinka lagu cadaydo in laga soo sameeyo xawaaji dhudhuubka saddex wuxuu sidoo kale ka caawiyaa qofka waxtarka xusuusta iyo hagaajinta maskaxda iyo horumarkeeda sidoo kale wuxuu ka hortagaa cudurka loo yaqaano alzaheymaska ama asaasaqa xusuusbeelka ayuu ka hortagaa afar wuxuu u wanaagsan yahay cudurada lafaha ku dhaca ee sababtoo ah waxay leeyihiin ama uu leeyahay xawaajir dhudhuubka calcium potassium baytamiinkii iyo maadooyin badan oo lafaha u wanaagsan shan wuxuu u wanaagsan yahay cudurrada kalagoosyada ku dhaca loo yaqaano romatismada artritka waxyaalaha loo yaqaano lafa xanuunka kalagoosyo xanuunka murqa xanuunka dhammaan ayuu u fiican yahay hawaajir dhudhuubka lambarka lixaad wuxuu u wanaagsan yahay aragga indhaha sababtoo ah wuxuu leeyahay vitamin a iyo vitamin c iyo maadada carotinka sidaas daraaddeed marka aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay dadka indhaha laga haya toddoba wuxuu u wanaagsan yahay caado wareerka haweenka waxayna fududaysaa qulqulka dhiigga ama socodka caadada inuu fududeeyo islamarkaasna uu ka saaro xanuunka moxoga iyo wareega dhammaan xanuunka ay ka sheeganayaan haweenka xilliga caadada ay hayso sideed wuxuu u wanaagsan yahay ama uu ka hortagaa qaar ka mid ah cudurrada kansarka ku dhaca jirka bani aadamka wa khaasatan kansarka maqaarka ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay sagaal wuxuu u wanaagsan yahay cudurrada maqaarka iyo sidoo kale cudurka loo yaqaano isnidaamiska ama loo yaqaano candhada gasha dadka inta badan qeybaha cawrada dadka ka gasha caruurta iyo dadka waaweyn ayuu aad ugu fiican yahay xawaajka toban wuxuu u wanaagsan yahay cudurka loo yaqaano small boxka ama furuqa sidoo kale dhammaan cudurrada faafa ee jirka ku dhaca ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay kow iyo toban wuxuu hodan ku yahay maadooyinka loo yaqaano antioxidantska ee kuwaasoo ka hortaga dhibaatooyinka ama cudurrada jeermisyada soo weerara jirka bani aadamka islamarkaasna waxay ka caawiyaan inay la dagaalamaan ama ay ka hortagaan dhammaan jeermisyada soo weerara jirka sida bakteriyada viruska fangalka iyo waxyaalaha la midka sidoo kale wuxuu la dagaalamaa hawaajka bararka jirka u yimaada ama kordildilaaca jirka u yimaada labaiyo toban wuxuu la dagaalamaa cayilka wax loo yaqaano iyo gaaska caloosha wuxuuna ka caawiyaa marinka caloosha iyo mindhicrada inay noqdaan kuwo habsami leh u socdo islamarkaasna u shaqeeya shaqadooda sidii caadiga ah u shaqeeya qodobka saddexiyo tobnaad wuxuu la dagaalamaa neefta xun ama dadka afkoodu shiiro ama afka ka xanuunsan ama caloosha ka xanuunsan ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay isticmaalkiisa xawaajka qodobka afariyo tobnaad wuxuu sidoo kale hoos u dhigaa heerka sokorta dhiigga waxayna kordhisaa heerka insuliinta dhiigga sokorta dhiigga uu soo daayo qanjirka ganaca bancriska loo yaqaano ayuu markaasi la shaqeeyaa xeerkii la rabay sokorta uu soo daayo ayuu ka caawiyaa inuu siiyo qiyaastii loogu talagelay jirka islamarkaasna uu ka reebo intii aan loogu talagelin marka wuxuu u fiican yahay marka dadka sokorta qaba aad iyo aad ayuu u fiican yahay isticmaalkiisa xawaaj dhuudhuubka qadarka xawaajka aad isticmaali karto waxay ku xiran tahay hadba dhadhanka iyo cuntada aad diyaarinayso sida caadiga ah xawaajyada fudfudud waxaad isticmaali kartaa qiyaastii hal ilaa iyo laba qaado ood cuntada ku darsan karto halkii jeer ama waxaad u qaadan kartaa in si waafaqsan dhadhanka cuntada aad waafajiso hadduu dhadhanka cuntada uu ku yaryahay waad u siyaadin kartaa had iyo jeer waxaa fiican marka inaad ku bilowdo qadar yar si markaasi qiyaasta aad u waafajiso inta cuntada ay u baahan tahay marka aad la socoto cuntada haddii aan wax badan laga dareemaynin inaad qaado labaad ku darto ilaa qaado saddexaad inaad ku darto aad u kordhiso marka haddii loo baahdo isticmaalkiisa wax dhibaato ah ma lahan caafimaad ahaan waa la isticmaali karaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihi لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag markaana dhegaystayaal dhanka iyo gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan galgaduud munaasabad lagu soo gebagabaynayey kitaabka minhaajka ayaa waxa ay ka dhacday magaalada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud munaasabadda ayaa waxa ay ka dhacday markaska al irshaad waxaana ka soo qaybgalay culimaa uddiin mas-uuliyiinta maamulka islaamiga walaayada galgaduud iyo qaybo kale oo ka mida bulshada munaasabadan ayaa waxaa loo qabtay arday xalqo muddo laba sana ah ku baranaysay funuun kala duwan oo cilmi ah oo ugu dambeeyey kitaabka minhaajka oo ka socday masjidka jaamica ee magaalada ceelbuur ugu horeyn waxaan idiin soo gudbinaynaa arday ka mid ah ardayda xalaqada fadhisay oo ka waramaya
xalaqadaanu waxay soo bilaabatay muddo laba sana ah wax badan ayaa lagu soo daraaseeyey haddii ay tahay fiqiga oo fiqi shaafici ah iyo haddii ay tahay carabiyadaba carabiyada ilaa saddex kitaab ayaa lagu soo akhriyey ajuruumi kitaabka taqno ajuruumiga ah iyo cimriidiga iyo kitaabka la yidhaahdo mulxat اlicraab saddexdaa kitaab ayaa xaggan xawda laga soo akhriyey sheekh khayr badan allah siiyo waxaa ayadana socda intaas oo gaar socday fiiqu shaafici oo laga soo bilaabay abu shujaaca waxaa lagu xujiyey yaaquutu nafiis cumtu saalik zubad ibnu raslaan waxaa ugu dembeeyey kitaabka maantay xafladiisa aan ku jirno oo minhaajka oo maantay la yskugu imaaday si khaasa marka minhaajka haddii aan u soo noqdo minhaajku wuxuu bilowday labaatanka bisha labayo tobnaad kun afar boqol afartan shan wuxuuna dhammaaday toban iyo sagaalka bishii sideedaad kun afar boqol afartan iyo lix taqriiban siddeed bilood ayuu socday minhaajkan hadda kitaab la isla yaqaan kitaab maantay dadka la baraya maano soomaalidu kitaab ay isla wada yaqaanaan dhalintooda iyo dhallinyaradooda culimmadooda iyo caamadooda la isla yaqaano waay horta ilaahay ayaa ku maxsan na waafajiye kulankan qiimaha badan ilaahay aa ku maxsan uma kadib walaayada islaamiga gobolka galgaduud waa maxsan tahay oo khaasatan waaliga abu khaalid wajcala aljannata mahwaahu waa maxsan yahay oo na dhiirigeliyey inaan wax baranno oo wax aan kala faa'iidaysanno maalintii darsigan aan bilaaweynay waxaan ku bilownay tarkiib oo min shaabi khaalid ka ahaatay ayaan ku bilownay darsigan uma kadib ardaydii ayagan waa maxadsan yihiin jasaahu llaahu khayran sidaa waxaa waajib ah dadka inay faa'iidaystaan wakhtiga wakhti socdo waaye cilmiga qofka shakhsiga maalin kasta hadduu siin lahaa cilmigiisa wakhti hadduu siin lahaa nusa ama ruu saadbi la siin lahaa waxaan u maleeyahaa hadda sunanka iyo luqada iyo fiqiga iyo balaagada iyo mantiqa iyo cilmulxadiidka iyo in la baran lahaa waxaad mooddaa dadka himadooda inay soo daciiftay markuu ka hadlaayay raxmatullahi aleyh raxmatan waasicatan imaamu nawowi fii muqadamati shaxru muslim markuu kutubka muqadamatu sharxu muslim wuxuu leeyahy kutubkan waxaan ka dhigi doonaa mid mukhtasarna ma ahan midna mutawilna ma ahan dhexdhexaadaan ka dhigi doonaa sababta maxay tahay markaasuu leeyahay waxaa yar dadka dadka un ishaeg himadooda soo gaabitay falowlaa qilatu raagibiina la balaqtu mi'ata mujallatin haddiisan jiri lahayn dadka raqbadooda iyo jeceylkooda iyo dalabkooda soo gaabtay haddiisan jiri lahayn muslim sharxiisa waxaan ka dhigi lahaa laba boqoloo majalad sidaas oo kale ana maanta sheekh ma aanan ahayn ardayaan ahaa limaada ardayda intay faa'iiday saddex jibaar anaa faa'iiday waxaan ku faraxsannahay maanta xafladan qiimaha badan oo walaayada islaamiga galgaduud ay soo agaasintay maanta waa ku faraxsannahay ardayda waxaan leeyahay saacaddan wixii ka dambeeya manhaajka waa la akhrin karaa cumdatu saalix waa la akhrin karaa zubat waa la akhrin karaa yaaquutu nafis waa la akhrin karaa abushuja waa la akhrinya waa idman yihiin saacaddan wixii ka dambeeya ijaazada waa tuuray ijaazada moogtahay ardaydii hore dadka sideeda moogtahay kutubka la iskama akhriyo ijaazaa la dhiibaa adigoo sheekha ijaazadiisa aadan qaadanin inaad akhriso sax ma ahan gabagabadii sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa halkaasi ka hadlay runtii kitaabka hadda dhammaaday ama fanniga socdayo oo fiqiga ahaa fiqu shaafici gaar ahaan oo ugu dambeeyey kitaabka minhaaj taalibiin ardaydii dhegaysanaysay oo hadda bandhig samaysay iyo sheekhii mudariska ahaa iyo marti sharafka kale jazaahum allahu khayran dhammaan baaraka allahu fiikum intaas kadib runtii munaasabadan waa munaasabo aad iyo aad u qiimo badan munaasaba cilmiga sharciga ah oo dhiirigelin u ah inay maaragtay dadka sidooda muslimiinta ah ama ummaddan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ummatu iqra ummad maaragtay cilmi waaye nabagooda rasuulkooda waxay ku soo gaareen oo u soo gudbiyey maaragtay diin ayuu u keenay diintaasina markaa asalna waa leedahay farac waa leedahay waa qadiya maaragtay markaad fiiriso munaasabada dhiirigelin u ah dadka hadda maaragtay xalaqaadka ku xidhan iyo dadka hadda wax dhigo naftooda mucalimiinta ducadda ah mashaa'ikhda ah iyo dadka kale hoogoo si inay qaflo ku jirto ay dhici karto oo ka maqanoo maaragtay waxbarashadaasi inay dhiirigelin labadaba ay u tahay marka in markaa kulankan oo kale aan samaysano annagoo nabad iyo caafimaad aan qabno aan degannahay ilaahayba subxaana wa tacaala ku mahadsan aad iyo aadna waxaa ugu faraxsannahay runtii doorkan oo wakhtiga dheer iyo maaragtay soo qaatay oo sheekha iyo ardadiisii ay ka soo gudbeen wakhti badan oo xasaasiyana la soo maray oo dhabar adeegay ayagoo shaqooyin oo badanna u yaalay oo maaragtay shaqooyinkaasna ay sii wadeen oo laisgaarsinayay qofkii mar meel aadan maaragtay xalqadii haddana meeshii kasii maaragtay bilaabanayay munaasabadeedna maanta waa meeshay nooga xihan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo kelimad ka jeedinayey munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur oo lagu soo xiray kutub uu ka mid yahay kitaabka minhaajka
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
intaasayna caawa dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa salaamun calaykum
ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيدا